بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa casharkii afraad kitaabka la yidhaahdo alriyaad اlbadiica kitaabu dahaara dahaaradii buu kitaabu yahay kitaabu dahaara dahaaradii buu kitaabu yahay iyo dahaaro qaadashadii dahaaradu marka hadde waa miftaaxii iyo furihii cibaadada gaar ahaan salaada waxaa jira wax la yidhaahdo maqaasidu dahaara dahaaro markii la dahaaro qaadanayo maqaasida iyo ujeedka la leeyahay oo looga qasdayo waa afar qusli ama mayrashu qubays in loo qasdayo oo maqsadku waa qubeyskaas waa midda labaadna waa alwuduu waa weesada weeyaan weesaa loo qasdayaa oo wuxuu u dahaaro qaadanayaa weesoo ujeedaa inuu weesaysou rabaa maqsadka midda saddexaad waxa weeyaan tayamum booraysi ayuu u qasdayaa midda afraad oo u dambeysana waa isaalatu najaasa la yidhaahdaa najaaso najaaso iska zuulinteed afartaa waxaa la yidhaahdaa maqaasidu dahaara waxyaalaha dahaarada looga muraadayo ama looga qasdayo weeyaan wasaa'ilu dahaara baa jira iyaguna oo afar kale ah wasaa'ilu dahaara waxa weeye dahaaradan aada dahaaro qaadanaysid wixii aad ku gaari lahayd qofku dee hadduu rabo inuu qubaysto muxuu qubays ku gaari karaa dee biyuhu ku qubaysan laha waa inuu helo soo ma wasaa'ilu dahaara la yidhahdaa markuwaan wasaa-ishaas waa biyihii kow waa lagu dahaaro qaataa turaabkii ciiddii tayamumkii baa lagu gaaraa qofka markuu boorayso tan saddexaadna waa dabqiga dabqigu waa maxay waa megdinta haragga la megdinayo oo wixii cufuunaad iyo ma garanaysaa xayro iyo ur iyo waxaasoo dhan in laga nadiifiyo oo la dabqiyo oo la daahiriyo ayib kan afraadna waa alxajar waa dhagax dhagaxa waa lagu isijaysaa qofkii oo biyaba haysta baa ku isijaysanayay ma aha markii biyo la waayo keliya dhagaxa iyo wixii macnihiisa qaba oo shay kastoo daahir oo qaalic oo fujinaya najaasadii waa biyihii oo la haystaa la isticmaali karaa ayib kitaabu dahaara marka dahaarada kayfiyadeedi wey dahaarada xagga luqada waxaa la yidhaahdaa in laga fakado wax allaal wixii danas iyo xumo ah ama wasakha walow macnawiba allah ka dhigo sharciga laakiin waxaa la yidhaahdaa mancigan qofka saaran ee xadadka ka dhashay kaa zuulintiisa hadda qofku markuusan weese qabin dee inuu iska tukado manci baa ka saaran isagoo sidiisii u ego sidiisi ah manci baa saaran waaye laa yasixu ma asaxayo alwuduu wuduugii ma asaxayo weeso ma asaxayo wuduu ma asaxayo waalquslu qusli iyo mayrina ma asaxayo soo ma jeedin maqaasidii laba ka mid ah alwuduu wlquslu tii saddexaadna arag wa isaalatu najaasati najaaso suulinteed intaasiba ma hirgelayaan oo ma ansaxayaan ilaa bilmaa'i biyo mooyaane biyihii adahuuri wax sii dahirayay qubays ma suurtagelayo oo weese ma suurtagelayso oo nijaaso in layska nadiifiyo ma suuroobayso ilaa biyo dahuur ah daahir laguma dhihin daahir waa yihiin waa sii dahuur waxbay sii dahirayaan kuwa helidooda mooyaane ayb biyaha in la helo mooyaane wa huwa maagaas maagaasi waxa weeyaan lagu leeyahay maa dahuura kuwaa lagu leeyahay alladii waa midka lam taqac aysan dhicinin fiihi dhexdiisa najaasatu najaasu kuma dhicin alladii waa midka lam taqac aysan dhicinin fiihi dhexdiisa najaasatu najaasu kuma dhicin waa biyaha wax najaasa aysan dhexdooda ku dhicin walaa shay-un shayna kuma dhicin shaygaasoo daahirun oo daahir ah shaygaasoo yaduubu dhalaalaya kuwaa weeyaan u fiirso biyaha waxaa la rabaa maa dahuur soo maaha maa dahuura ii sheeg waxa weeyaan waa biyo markii la arko waa biyaa la dhahayo wax qeyda ma leh waxaan waa maxay waa maa waa biyo kuwaas baa la yidhaahdaa biyaha iyaga ah waa biyaha lam taqac wahuwa maaga dahuurka alladii waa midka lam taqac aysan dhicinin fiihi dhexdiisa najaasatu najaaso walaa shay-un shay shaygaasoo daahirun daahir ah midna kuma dhicinin shaygaasoo yaduubu dhalaalaya biyaha noocaasa weeyaan najaaso kuma dhicin kow wax najaasaha najaaso qoyan iyo mid qallaalan biyaha aysan taaban walaa shay-un daahirun shay daahiran ah biyahan kuma dhicin kaasoo yaduubu waa maxay biyaha markuu ku dhaco waa milmayaa waa ku dhex dhalaalayaa waa ku dhex dhammaanayaa waa daahir laakiin biyahan markuu ku dhex dhaco biyahaana ku dhex dhammaanaya waa laguu sheegi doonaa maalan iskiisna waa u daahir xogaa zacfaraanayaha kuwa huruud iyo waxba haddii biyihii ku dhacaan dee biyihiiba ku dhex dhammaanayaan ku dhex milmaya laakiin iskood waa u daahir waa inaysan biyaha markaa aa isticmaalaysid najaasana ku dhicin shay daahira oo ku dhex dhammaanayana uusan ku dhicin walam yakun aana ahayn oo walam yakun aan ahaan waa aladii lam taqac fiihi najaasa aysan ku dhicin walaa shayun daahirun ousan ku dhicin oo yaduubu dhalaalaya walam yakun aana ahaan qaliilan mid yar maan qaliilan biyo yar oo mustacmalan la isticmaalay haddii biyuhu biyo yar yihiin laakiin horey loo isticmaalay oo mustacmal yihiinoo lagu dahaaro qaatay oo waajib loogu dahaaro qaatay dee waa mustacmal waana yar yihiin biyo badan haddii ahaan lahaayeen ee bada dhib ma lahaateen biyo yar oo la isticmaalay waa inaysan ahayn walam yakun qaliilan oo mustacmalan waa inaysan ahayn biyahaasaa waxaa la yidhaahdaa maa dahuur ah najaaso kuma dhicin shay ku dhex dhammaanaya kuma dhicin lamana isticmaalin dee qofkii inta weesaysay weesadiisii baafiya saxan u dhigay dee biyo la isticmaalay wey oo xadisu iskaga zuuliyey waana biyo yar kuwaasna waa inaysan ahayn wayanxasiru waa koomahayaa maagan dahuurka wuxuu ku soo koomaa almaa dahuur faacilkii weeye wayanxasiru waa soo koomaa maaga dahuurkaaye fi naasili kii ka soo degay min asamaa'i kor iyo cirka iyo daruuraha iyo wannaabici midkii ka soo burqaday min alardi dhulka biyahan oo dhan waxay ku iskugu imaanayaan oo maaga dahuurkaa laba midkood ama waa biyaha cirka ka yimid ama waa biyaha dhulka ka soo burqaday intaasaa warkoodu noqday biyaha cirka ka yimid roobka biyihiisa waa ka yimaada biyo alad kuwo alaj la yihaahdo alaj iyo berad baa ka yimaada biyaha alaj iyo berad waxa weeyaan kuwa sidii iyagoo dhagaxyaado baraf ay soo daadanayaan markaasay dhulka ku dhalaalaya kuwana iyagoo biyaha bay imaanayaan laakiin dhulka isku qabsanayaan labadaas iyo biyaha cirka ka yimaada annaazil min asamaa way kor bay ka yimaadeen wannaabic min alard dhulka kan ka soo burqanayana waa biyaha dhulka ka yimaada biyo milixle ha ahaadeenoo qaraar ee dhanaan ama kuwa macaan ha ahaadeen biyaha ceelka biyaha ilaha ya meel ka soo burqanaya buuraha kuwa ka soo burqanaya waxaasoo dhan baa ka mid a waaya nebiga farihiisa baa biyaha ka yimid calayh isalaatu wasalaam ka soo burqaday saxaabadii weelasha u dhigteen oo isticmaaleen fa idaa waqaca markuu dhaco fiihi fi lmaa'i biyaha dhexdooda maagii dahuurka ahaa shay-un shay hadduu ku dhaco shaygaasoo mina daahiraati waxyaalaha daahiraadkaaya cayn daahira ku dhacday biyihii allatii taasoo tadubu dhalaalays shay cayn ah ee muuqda ee ashyaada daahiraadkaaya ee markay biyaha kudha ku dhacaan ku dhex dhammaanaya ah haddii biyihii shaygaasi ku dul dhaco wadaalika kal casali waa malabkii oo kale dee malab baa biyihii ku dhex dhacay ama ku dhex daatay aw aw infasala infasala haddoo idiin qoray aw amase mise yanfasilo idiin qoray ya infasala ya waa nusqooyinka kala duwan ayib cayn daahira biyihii ku dhacday sida malabkaasoo kale aw infasala ama aw yanfasilu minhaa cayntii waxaa ka soo soocmaya shay baa ka soo soocmaya minhaa xaggeeda shay-un soo maa shay baaba ka soo go-aya caynta ka soo soocmaya ka zacfaraani waaba zacfaraanka oo kale shay daahira biyihii ku dhacay shaygaas waxaa ka soo go-aya biyihii ka dhex milmaya kaasaa biyahan qofka marka or ku xilay war waxaan waa maxay waa zacfaraan war waxaan waa maxay waa shaah waxaan waa maxay magaca kaley qaadanayaan waayo waa milix milix baaba lagu weeyaba shaygaas hadduu biyihii ku dhaco ku dhex dhalaalaya kal casali sida malabka oo kale ama shaygan sida zacfaraanka oo kale ah oo waqayarahu uuna dooriyo hayarahu hayara shaygaasi ou duuri dooriyo hu oo maagii ah biyihiibuu dooriyey sifooyinkii saddexda aha mid ka mid a door soomay dhadhanka iyo midabka iyo urta shay ka mid a door soomay takyiiran waqayarahu uu dooriyo takyiiran doorin faaxishan foolxun doorsoon foolxun macnaha doorsoon badan muxuu noqon karaa baxaydu turika ismuhu lawe magaci horea laga tegaya magaci hore biyey ahaayeen hadda markii la arkana waxaa la dhehaya wax kale waa shaah waa malab waa maraq waa zacfaraan magac kalou qaadanaya takyiiran faaxishan fa huwa maagaas waxaa ku dhaceen malabku ku daatay ama ku dhacay ama shaygan kaloo daahirkaa dooriyey biyaha noocaasa daahirun bay u yahay fii nafsihi isagu najaasa maha naftiisa waa u daahir laakinahu daahir ha ahaadee waa lagu noqonayaaye maagaasi laakinahu maagaasi laa yarfacu ma koryeelaya alxadatha xadath laguma qubaysan karo lagumana weysaysan karo laguma dahaaro qaadan karo daahir weeye dahuur buusan ahayn maa an dahuura wa anzalnaa min asamaai waka maa an dahuura dahuur ma aha laakiin waa daahir dee malabka hadduu biyo ku dhaco miyuu wax yeelayaa najaaseynaya may waa daahir hadday maraq yihiin waa daahir hadday sacfaraan yihiin waa daahir laakiin laakinahu maagaasi laa yarfacu lxadatha xadad ba kor yeelaya walaa yudahiru najasa najaasana ma dahirayo meel najaaso ahayd ama qof jirkii ama marana ma nadiifinayo ma dahirayo walow kaana haba ahaado alfa qirbatin kun haamood kun qarbadood ya qarbad kun ashuun iyo kun sibraar iyo kun haamood iyo waxaa dhahdiba hawaabaad shay baa la isticmaalaaye shaygaani mar haddii uu saa yahay dee najaasana ma zuulin karo xadana ma koryeeli karo oo maxaa dhacay dee biyo badan maxaa loo shardin jiray biyo badan haddii mar awsaaftii saddexda ahayd mid ka mida isbedelaan bes weeyaan waaya walow kaana haba aado maagaas makhluudkaaye isku qasmay oo shay biyuhu ka kaaftoon yihiin ay dooriyeen alfa qirbatin wey kun qarbadood ha ahaado hadduu rabo sidou doono hawbataa looga jeedaa wa mithluhu waxaa la mida kaas maagaa makhluudka ah ee isku qasmayee wax ku dhex darmadeen oo biyuhu waxay ka biyuhu waxay ka kaaftoon yihiin yaa biyuhu waxay ka kaaftoon yihiin ay ku dhaceen wa mithluhu kaas waxaa la mid ah almaa-u baa la mid ah maaga almustacmalu ee mustacmalka ah kaasaa la mid ah almaa lmustacmal ayaa la mida muxuu kala mid yahy xadad laguma koryeeli karo najaasana ma zuulinayo wey waa daahir laakiin hayru mudahir wey wax ma dahirayo laba shardi laakiin baa jira inta hadda kitaab kuu qoray idaa kaana markii biyaha maaga mustacmalkaa yahay aqalo mid ka yar min min qulatayni laba qulatayn hadduu bad qofku dhex galo ku weesayso waxba baddi ma gaarine ee waxaa mustacmalkaa isticmaalay waa biyo laba qulatayn ka yar koow idaa kaana aqala min qulatayni koow oo walam yataqayar uusanna doorsoomin najaasada markii lagu zuulinayeyna uusan doorsoomin waay walam yataqayar uusan doorsoomin binajaasati uusan ku doorsoomin labadan shardi waxaa weeye maagan mustacmalka ah wuxuu la mid yahay maagii ka horeeyey muxuu kala mid yahay naftiisa waa u daahir waxna ma dahiri kara weeye ujeedku laba shardi qulateyn waa inay ka yaryahay mustacmalku walam yataqayar waa inuusan doorsoomin binajaasati najaasadina waa inuusan ku doorsoomin ee haddii najaasadii biyahan yar lagu dhaqay oo biyihii doorisay dee biyihii najaasa bay noqdeen markaas biyihii najaasa bay markaa noqdeen walmustacmalu maaga mustacmalka ah huwa isagu aladii waa midka rufica bihi lagu kor yeelay xadaun xada baa lagu kor yeelay mustacmal qeex ama sheeg waa maxay xada baa lagu kor yeelay oo layskaga kor yeelay oo amase uziilat bihi waxaa lagu zuuliyey najaasatun ama najaasaa lagu zuuliyey oo lagu dhaqay mustacmal waa maxay najaasaa lagu suuliyey amba xada baa lagu kor yeelay magaasaa mustacmal la yihahda huwa aladii rufica bihi xadaun aw uziilat bihi lagu zuuliyey najaasatun najaasaa lagu suuliyey kaas baa la yidhaahdaa waxaa jidha biyaha intay xubinka ku noqnoqonayaan oo xubinka la dhaqaya biyihii lagu celcelinayo ku weesaynaya saas ugu celcelinaya saas ugu celcelinaya intay saas ugu celcelinayo ee xubinkii la dhaqayo ee xadadka laga koryeelaya lagu celcelinayo biyahaasi ma yeelanayaan xukmul isticmaal isticmaal xukunkii ma leh mustacmal ma noqon weli xukunkii bay ka shaqaynayaan markay ka soocmaan ay ka gudbaan ha la gaaro intaan adag ku celcelinaysa biyihii mustacmal baa ka dhigta maxaa ugu celcelinaysaa waxaa lagu dhihi maayo shaqadii loogu talagalay waa socota hadda waay marka mustacmalku waa biyahaas qof baa waxaa laga yaabaa inuu yihahdo biyahan gacantaa la gashay dee anu ku weesaysan mayo wuxuu u fahamsan yahay inay mustacmal noqdeen gacantan dee muxadad baa laga dhaqay biyii gacantaaba weel kaga dhu- dhurtay oo kaga shubaysay ama gacantaaba saa u dhexgelisay ama shay baa ka soo dhex qabatay ya gacantii biyihii mustacmal ka dhigi mayso biyahaana shubanaysay mustacmal kama dhigin markaa dhaqaysay oo biyo mustacmalana kuma daadan gacantuna markii la dhaqayo maba maraysaba waaye waidaa waqaca marku ku dhaco fiihi maagii dahuurka ahaa biyihii wax dahirayay najaasatun najaasa markay ku dhacdo najaasa aan la cafin wey hayru macfuwo ah aan la cafin oo watagayara uuna doorsoomo maagii bihaa bisababihaa najaasadaas sababkeed dacmuhu uu doorsoomo faacilka waaba kama watagayara uuna doorsoomo bihaa bisababihaa najaasadaas sababkeeda waxaa doorsoomay dacmuhu dhadhankiisa ow lownuhu midabkiisa ow raa'ixatuhu ama urtiis awsaaftii saddexdaa mid ka mid a baa isbedelay walow tagayuran doorsoon baa allaha ka dhigo yasiiran fudud doorsoon sahlan ba ha ahaado isbedel yar baa urta laga dareemi ama dhadhanka ama midabka tanajaza waay sidaas najaasada mar haddii biyaha ku dhacday doorsoonkaasna yimid tanajasa daalika almaa maa biyahaas waa najaasoobay waxaa najaaseeyey najaasada ku dhacday walow kaana haba ahaado qadaral baxri badda qadarkeed bad biyaha ha noqday birkadan waxa ku dhaco bedelay baa najaaso ah shay daahira maaha najaasaa ku dhacday siday doonaan biyuhu ha u badteen bad booba ku yar hadday doonaan ha noqdeen webiyaal ha noqdeen berkada ha noqdeen ba- baliyaa dhan oo biyaha ha noqdeen markaasaa meeshii la yimid urtii biyuhu waa isbedeshay ama dhadhankii baa isbedelay ama midabkii baa isbedelay saddexdu inay kulmaan shardi maaha mid ka mid a haddii la arko waa bes biyahaasi laguma dahaara qaadan karo waa najaasoobeen walow kaana qadra albaxri badda qadarkeed baa ahaado ilaa biyahan badan najaaso kastoo dul sabaynayso ku dhacdo waxba kama qaado ilaa saddexdaa midkood isbedelo dhadhanka iyo urta iyo midabka markaa un baa la fiirshaa fain lam yatagayar hadduusan doorsoomin mise tatagayar buu idin qoroto ah taa ma haysaan kulligiin ma yaabaa fain lam yatagayar hadduusan doorsoomin bihaa bi- bis- binajaasati bisababi najaasa najaasadaa darteed hadduusan ku doorsoomin najaasadii ku dhacday hadduusan fain lam yatagayar hadduusan doorsoomin bihaa binajaasati minhu maagii shayun shayna hadduusan ka doorsoomin biyi haddaan waxba iska bedelin lam yatanajas ma najaasoomin wey biyahan waxbaa ku dhacay laakiin waxba k- ma bedelin midabkoodii iyo dhadhankoodii iyo urtoodii najaasaa ku dhacday ismana bedelin biyihii biyahaasi waa caadi mar haddii biyuhu qulatayn gaaraan oo biyo badan yihiin najaasada ku dhacday waxba ka qaadimayso ilaa awsaafta mid ka mid isbedelo ilaa idaa kaana inuu yahay mooyaane aqala mid yar min qulatayn ka yaraanba mid laba qulatayn ka yar inuu yahay mooyaane haddii biyuhu najaasada ku dhacday laba qulatayn ku yari ka yar yihiin ur iyo dhadhan iyo midab lama u fiirshaba bimujaradi mulaaqaati najaasa najaasada la kulankay la kulantay bay bad biyahaas daaqadda kaga baxeen oo ku najaasoobeen qof dalow bida- biyaa iyo tanag biyaa iyo kirli biyaa iyo caagad biyaa iyo iyo baaldi biyaa iyo biya intaa la eg najaasadu saasay ugu dhacdaba bes waxa weeye laguma dahaara qaadan karo najaasana layskagama dhaqi karo la waa biyo yare biyahan si awsaafta loo fiirinayo waa biyaha badan biyaha badan haddii najaasa ku dhacdo waxba ka qaadi mayso ilaa isbedel inuu yimaado saddexdii awsaaftaha mid ka mid a mooyaane ilaa idaa kaana aqala min qulatayn waydaa biyihii marka waa badan yihiin najaasaa ku dhacday doorsoon baa dhacay laakiin doorsoonkii baa masle hadhow ka ba'ay masaladaasaa laga hadlayaa waidaa zaala markuu zuulo tagayuruhu doorsoonkiisi baa zuulay biyihii tirada badnaa oo najaasada la doorsoomay doorsoonkii baa ka ba'ay binafsihiiba uga ba'ay waxba cidna ma taataaban iskii baa doorsoonku uga tegay ow ama sameye bimaain biyo kale bisababi maain oo wadica calayhi lagu dul shubay lagu dul dejiyey biyahan waa dad farsamo yaqaan baa u yimid oo biyo kale ku basii badiyey markaasaa doorsoonkii ka ba booyad biyaa meel ku jira booyad kalea lagu shubo doorsoonkii waa ka ba caada wuxuu ahaanaya caada bimacnaa saara caada wuxuu noqon caada wuxuu ahaanayaa dahuuran mid wax sii dahiraya khalaas biyihii caadi bay kusoo noqdeen marka iskiis baa doorsoonka uga be-en ama biyo lagu daray awgeed caada dahu caada maagaas wuxuu noqonayaa dahuuran mid wax sii dahiraya wakadaa waxaa lamida low zaala tagayuru doorsoonku hadduu zuulo bimaa-in biyo sababkiisa ukhida minhu laga qaaday biyaa laga qaaday dhowr booyadood baa meesha ku jiro laba booyadood markii laga qaaday ama booyad la yareeyey la isku cabursanaayen awalo biyihii baa kala nafisi waayey markaasaa qaar laga shubo markaasaa doorsoonkii ka ba doorsoonkan sababta keentay waa biyihii laga qaaday awgeed baa doorsoonki uga ba wakaanal baaqi inta hadhayna waa qulateyni inta hadhay waa qulateyn waa dhanta iyana markaas waa biyo waxa weeyaan dahuura wax sii dahiray shardi maxaa ah inta hadhay inay qulateyn dhan tahay labiyi mar hadday najaasa taabato biyo badan in haraam baa la rabaa kuwaana laga qaaday hadda intaan u socono inta hadhay weeye bal kuwaan la qaaday yeelkood intii hadhay biyo wax sii dahiraya weeya waaye waxaan la ogolayn doorsoonka haddii lagu kaxeeyo lagu zuuliyo miski barafuun biyihii wixii ka urayey baa cadar iyo udug iyo cuud iyo miski iyo barafuun iyo lagu buufiyo kaasi udgoon noqde dee waa la qariyey wixii uu soo uri lahaa urtaana qarsay dahuur ma noqonaya waaye ama ciid baa lagu shubo ciiddii awal meeshay ku jireen maa ciid baa lagu shubo ciiddaasaa debiyi calow ka dhigtay midab kale u yeedhay u yeeshay maya adaa wixii qariyey wey wax ka awood badan baa ku shubtay wlqulataani labada qulo qulatayn un baa laleeyahay waxaas qulatayn bay gaareen biyuhu waa qulatayn waagi hore haddee waxaa kutubta kugu qoreysaa masaaxada biyaha qulateynka dhan dhulka ay cabirahaan geli karaan intee la egyihi yaa dhudhunka dherer iyo joog iyo ballar iyo waxaas baa laga hadlaa hadda dee hadba culimaa waktigay joogtay ku cabirayaane culimooyinku hadda waxyaalahan socdoo kale oo hadda sida litiraadka oo kale ba hadda lagugu sheegaya oo kutubta xataa mucaasirka iyo culimada dambe ay ku bayaaninayaan qulataanku inta ay u dhigmaan walqulataani qulataankii waa inaa barato laanna waxaa lagu yihi qulataan biyaha le xugun bay leeyihin kuwa ka yarna xugun bay leeyihin khamsu miati ridlin ama radlin radal hoosigaa fiican shan boqol oo rodol may khamsu miati ridlin waa sax shan boqol oo rodol oo biridli baqdaada baqdaad rodolkeedaa wey waxaan laftooda awal labadan qulateyn dee awal miisaan ma ahayna beeg bay ahayd oo de weel biyo ku jiraan bay ahayd sida haamahoo kale laakiin markii dambe si loo fahmo waa kanoo waxaa laga dhigay inta ay rodol noqdaan miisaankii ah ilaa rodolkii markaa meel saari waxbaa miisaamaysaa soo ma waaye shan boqol rodoladu kala duwanoo masar baa mid laho waa rodolka baqdaad caasimadda waddanka ciraaq waqadaruuhaa culimmadu waxay ku qadareen biyahaas labada qulatayna shantaa boqol oo rodol bikhamsi qirabin shan qarbadood kow shan haamood oo min qirabi lxijaazi meesha xijaaz la yihaahdo qarbadaheeda ah culimmada waxay dhaheen war waxaan waxay u dhigmaan shan qarbadoodoo meeshaan xijaaz oo hadda dhulkan ee dee qeyb ka mid a sacuudiga dee xijaaz baa la dhihi jiray ayay weeyaan shantaa qarbadood wey marka awal halbeega ama wax cabirku wuxuu ahaa dee waxaas qulataynka lagu cabirayo masaaxadan iyo dhulkan iyo waxaan gacanta intaas baa lagu fiirinayay hadda laakiin macaayiirta ama halbeegyada la isticmaalayo waa midaan hadda la yaqaan oo wadanka ka- adduunka ka shaqeynayso oo mucaasirka culimmada ma- een, dambena ay qoreen walow waqaca hadduu ku dhaco fi samni subag dhexdiis maalan be waaba tusaale weligaa subaga taagnaan buu kuleeyahay wixii la mida waa la mid caano iyo maalan waxa weeyaan umathilu maalan mithaal baanba mithaaliyaaye mithaal baan uga jeedaaye tusaale ahaan haddii subag hadduu ku dhaco subag aw amase fil maa'il qaliili ama biyo yar najaasatun hadday ku dhacdo wataa faacilka najaasaa subag ku dhacday najaasaa biyo yar ku dhacday najaasadaasoo laa yarahaa uusan arkayn albasaru aragga almuctadilu dhexdhexaadka ah indhaha dhexdhexaadka ah dee waa maxay indhaha aan aada u xooga badnayn ee araggooda aada u dheerayn sidii gabadhii saddex maalmood meel loo socdo wax ka arki jidhoo kale zarqa indhaha noocaasa ma aha indhahan daciifkaana ma aha indhaha dhexdhexaadkaayoo iyadoo shay aragga muujiyey iyo okyaalyaal iyo waxnaan aan loo xihan caadi dhexdhexaad ahaan wax u arkaya yaa najaasadaasaa waxay ku dhacday subag ama biyo yar aragga dhexdhexaadkaana ma arkayo najaasadaas qofka araggiisu dhexdhexaadka yahay indhihiisu daciif ahayn xoogna badnayn hadduu fiiriyo ma arkayo waliba fiirinta waxa la rabaa inuu qoraxdiiyo saa uusan ku dhihin oo u jeedine caadi markii wixii halkaa yaalla hadduu saa u fiiriyo ma arkayo oo amase meytatun bakti baa ku dhacday meyt wax naftu ka dhacday baa subagii ku dhacday ama biyihii yaraa meytadaasoo laysa lahaa usan u ahayn damun dhiig saa'ilun dareera xubin haddii la jeexo dhiig ka imaan mayo ka caqrabin dabaqaloc wey iyo dabaqaroof waxa u taqaanid dabaqaloci wey bahalkaa yarkaayo dhibta badan ilahay naga ilaah shirkiisa dabaqaloc haddii dee la- dee dhiig ka imaan mayo moogta waa waxaasun iska haa maalan kaasoo baktigaa ku dhacay biyihii wawasaqin baa ku dhacay ilweyn bahalahan yaroo bahala yar yaroo qalla jisir oo ego mas- meelaha guryaha iyo meelaha iyo saas magacyay leedahay dadka qaar waxa u yaqaan baa male wasaqaas baa ku dhacay ama xoonkii baa ku dhacay adu bahalada yar baa ku dhacay walam yuqayirhu ama walam tuqayirhu taa haysaanba walam yuqayirhu mana doorin madkuurkaas ama meytadaas najaasadaas ma doorin bahalkan yaraa ku dhacay aragga dhexdhexaadka ma arkayo biyihiina isma bedelin biyuhu waa yar yihiin kirligii intuu kugu jidhaba ka soo qaad ama subagii intuu doono isagoo hala ekaado markay ku dhacday isma bedelin lam yatanajas baa la yidhi waa kaas kaasi ma najaaseynayo oo biyahani ma najaasoobayaan oo subagaani ma najaasoobayo iskama ilaalin kara waxaan yararkaa moogto taksigaan yaree meeshaas najaasadaas saarnaayee lugaha kusoo qaadanayo qofka dhexdhexaadka indhiis hadduu fiirsho uusan arkayno hadhowti biyihii yaraa kaaga dhacay ama sharaabkii kaaga dhacay ama subagii ku dhacay wax ay doorsoon iyo isbedelna uusan dhicin waxba dhib ma leh lama yatanajas wey laakiin qofku waa inuusan isagu ku ridin ficilulfaacil lama rabo faacilku inuu isagu falayo ku dhex hadduu isagu ku dhex rido uu ku dhex tuurayo taa lama rabo hadduu isagu ku dhex tuurayo waa akhribaysaa درسنا انتهى سكوي والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب